kulankii qabanqaabadii kulankii dib u-heshiisiinta galmudug wuxuu soo gaara meeshii gabagabada aheyd xalay waxaan qabanay xaflad soo dhaweyna oo eedooyinka kusoo wada dhaweyn eedooyinka marka soo dhamaystirneen ayaan soo dhaweynay maanta waxaa imaanaya ra-iisul wasaarihii madax xasan cali khayre ayaa imaanaya shirka furitaankiisa u imaanaya ergooyinkii iyo beerihii hawlahooda waa iska dhamaystiran yihiin sidaas darteed aada iyo aadaan ugu diyaar garownay magaaladana amnigeed waa fiican yahay marka waxaan nala tahay annaka inay soo gaartay waktigii shirka la furo lahaa oo shirka ugu diyaar garowna waa tahay doctor badiow shirkan yaa loo qabanaya oo ka qeybgeli doono shirkan waxaa ka qayb galaya beeraha deegaan galmudug ayaa ka qayb galaya shirkan waa shir bulshareeda ah waxaa hogaaminaya madaxda dhaqanka ayaa hogaaminaya oo mataqaana beelaha deegaan galmudug waxaa kasoo qayb galaya oo beelka soo salatay ergo number la siiyey numberkaas oo salku ku salaysan oo lagu jaanguuyey xildhibaanada ay ku lahaayeen galmudug intuu leekahay lagu jaanguuyey ayay soo fusheen ergooyinkaas waxay ka kooban yihiin dhalinyarada iyo aqoon-yahanada iyo culamada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ka kooban tahay odayaasha dhaqanka ayaa hogaaminaya sidaas ayaa shirka isku soo xuneen beelkasta ayadaa soo xulatay ilmaheeda sidaas bay ku yimideen dadka ay uga yimideen kuwana waxay ku yimideen hawada oo waxay ku yimideen magaalada muqdisho kuwana waxay ka yimideen deegaanada muxuu ahaa kaleetood oo dhulkay ku yimideen galmudug ka tirsan saasaa orgooyinka usoo dhamaystirma waa gartay waxaa jirta in beelo galmudug dhexdeeda ah ay dagaashanayeen qaarkood muddo ama aanooyin ay kala qabeen ma kuwaasaa loo qabanayaa dadka qaarkood oon la hadalna waxay noo sheegeen in shirka dowladda ee waddo uu ka duwan yahay mid hanaanka beelaha gudahooda lagu heshiisiinayo oo uu yahay laakiin geedi socodka in doorasho la qabto maamulna lasoo dhiso marka sidee shir dib heshiisiin uu ku noqonayaa marka shirkaas haddii beelihii aysan u dhammayn waa garan karaa dib heshiisiinta kelimada la yidhaahdo in macnaheeda ay siyaabo kala duwan u arki karaan halkaa laguma heshiisiinayo beela dhexdooda khilaafka dhexeeya laguma heshiisiinayo dadka halkaa waxaa lagu heshiinayaa dadka kasoo qayb galo ergooyiga waxay ku heshiinayaan sidii dib loogu dhisi lahaa maamul dadku ay wada leeyihiin oo heshiis laga raali lagu wada yahay waxa ay kudasi doonaan ay ka fiiri doonaan waxaalihii maamulkii hore waxaa la aduumiyey xaalada galmudug maanta ku sugan tahay raayaha galmudug sida loo dowlad loogu dhisi lahaa ayay muddo ka doodi doonaan markay ka doodaanna waxaa waaye talooyin ay soo jeedi doonaan talooyinka ay soo jeediyaan ayaa waxaa loo gudbi doonaa marxalada labaad oo ku saabsan awood qaybsiga oo marka beeruhu ay dhabaanadooda soo dhalo doonaan kabacdina doorashooyinka la mari doonaa marka shirkaana shirka galxaara waaye oo bulshada reedka ah ee reer galmudug ay ugu xaarayaan shirarka soo socda ee ku xiga ee awoodda lagu qaybsan doono maamulkana lagu dhisi doono waa tahay marka wuxuu ka dhici doonaa shirka magaalada dhuusamareeb shirka magaalada dhuusmareeb ka dhacaya oo caasimada ku hakalmi waa tahay ra-iisul wasaaraha inuu imaanaya ayaad mar dhow iiga dhawaajisay marka imaatinka ra-iisul wasaaraha ma shirkaasuu ku taxluuqaa mase waxyaabo kaleeto ayaa jiro oo uu imaan doono sida nagu wararka nagu soo gaarsiiyaa ra-isul wasaaruhu waxa uu imaanayaa waad ogtihiin un afartan maalmood halkaan joogay waxa uu imaanayaa mashruucii isaga oo bilaabay oo ku saabsanaa galmudug maamul in loo dhiso dadkeeda la isku keeno ayuu dhamaystirkeeda u imaanayaa ra-iisul wasaaruhu ayaan dhaweyto waxaa soo baxday madmadooye oo ku salaysan isla arintii ra-iisul wasaaraha uu u yimid ee ehlu sunna dhankeeda marka xaggee ayay taasi haatan ku dambeysay sida aninka naloo sheegay anigu guddi dib heshiisananaha laakiin naloo sheegay waxaa waay arrintaas inay meel fiican marayso dabcan mar kasta oo laisla joogo waxaaba yaroo laisku khilaaf way jiri karaan laakiin hadda khilaaf weyn oo shirka ka fadli waayo oo dabcan ku amaysmayaan goormaa shirkaasi kadib marka loo sii ambaqaadi doonaa dhismaha maamulka galmudug aniga waxay nala tahay qiyaastayni marka ilaa tobaneeya maalmood ay bulshada heedkaa shirkeeda ay ka shaqey wado mataqaano ay soo gabagabayso markaa kabacdiba waxaa wasaaradda arrimaha guduhu waxay iclaani doontaa marxalada labaad shirka waktiga la bilaabayo oo ay hogaamin doonaan odayaasha dhaqanka iyo xildhibaano xulitaanka u bilaabmayan laakiin shirkaan waxaa waaye ugu badnaan wuxuu socon doonaa ilaa tobaneeya maalmood